جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hanana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban isugu jirta siribiyiinta maraykanka kuwa kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta danab ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday madafee ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga beledoogle faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaada shabeellada hoose weerar qorshaysan oo khasaar lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dowladda saliibeedda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka etoobiya ay tahay mid aan la isku haleyn karin xilli dagaalada ay ku sifidayaan dhul hor leh oo ka tirsan dalkaasi munaasabad lagu daafurayay madaraso cusub oo lagu baranayo tasxiixa iyo taxfiidka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose shilal gaari oo sababay khasaare nafaadi mid hantiyeed ee ka kala dhacay qaybo ka mid ah soomaaliya iyo jabuuti kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi maamulka kooxda herdada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in musuq maasuq xooggan uu ka dhex jiro murtadiinta xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si dardarle kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo axada taariikhun ku beegantahay shanta bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan shan iyo toban isugu jirta saliibiyiinta maraykanka kuwa kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta danab ayaa bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqday madafii ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga beledoogle haddaba warkaas iyo wararkii u dambeeyey howlgallada mujaahidiinta waxaa halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuyshu jazaaka allahu khayran walaalka xaris cabdulqaadir bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axada taariikhna ay ku beegan tahay shanta bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalka xaaris waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic saddexdan kahor ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga saliibiyiinta maraykanka ee beledogle ee shabeellada hoose saldhigga beledogle waa saldhig si wada jir ay ugu degan yihiin gaala kala duwan oo cadaan iyo madow isugu jirta iyo murtadiin waxaana halkaasi wada degan taliska saliibiyiinta maraykanka taliska kufaarta afrikaanta iyo taliska maleeshiyaadka murtadiinta ee maraykanka uu tababartay ee isku magacaabay danab waxaa allaha mahadiisa madaafiicda mujaahidiintu habeenkaasi ay ku garaaceen belidogle saddexda talisba way wada haleeleen oo mid walba khasaare nafeed mid hantiyadeed ayay gaarkiisa allah fadligiisa gaarsiiyeen dhanka saliibiyiinta maraykanka taliskooda madaaficdii ku dhacday waxay sababeen gubashada kontaynaro saliibiyiinta halkaasi u yaallay agabyo kala duwan ay ugu jireen waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay hal askari oo saliibiyiinta maraykanka ah kaasi oo la xaqiijiyay in lugaha uu ka burburay dhanka taliska kufaarta afrikaanta taliska ay ku leeyihiin gudaha saldhigga belidogle isagana madaafiicyaha haleeshay waxaana halkaasi ku baktisay saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah waxaana ku dhaawacantay toddoba askari oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka murtadiinta danab iyana taliskoodii madaafiicda waa ay haleeleen allah fadligiis iyo waxaa halkaasi kaga baktiyey ilaa iyo shan askari oo murtadiin ah sidoo kale madaafiicdii ku dhacday saldhigga beledugada ayaa sababay gubashada teendhooyin kontaynaro iyo talisyo kale ama dhismayaal kale oo cadowga allah ugu yaalay gudaha beledugla iyadoona saldhigaas u yahay saldhig kulansadi ama kulmeye cadow jinsiyadii kala duwan leh sida gaalada madowda gaalada cadaanka iyo murtadiinta waxaana suurgal ah in khasaaraha intaasi uu kasii bato dhanka magaalada muqdisho walaalka xaaris ciidamada mujaahidiintu waxay xalay madaafiic ku garaaceen xarumo kala duwan cadowga allah ay ku leeyihiin magaalada muqdisho xarunta ugu horeysa ee xalay mujaahidiinta ay madaafiicda ku garaaceen waa xarunta murtadiinta madaxtooyada u ah ee loo yaqaana villa soomaaliya waxaana halkaasi ku dhacay madaafiic gudaha xarunta ayayna ku dhaceen sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay madaafiic ku garaaceen saldhigyada murtadiinta ee kala ah xamarweyne xamadijab hiliwaa yaakshid iyo kaaraan iyadoona xali magaalada muqdisho iyo dowlad kale si aad a looga maqlayay joogta madaafiicdaasi barakeysan ee mujaahidiinta ay ku garaaceen xarumaha cadowga allah uu ku leeyahay magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose walaalka xaris waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax shilay mujaahidiintu ay la beegsadeen koloyn ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay agaarka deegaanka lambar konton ee wilaayadaas inta la xaqiijiya baktig waa toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa saddex askari oo isla kufaarta afrikaanta ah diyaarad helikabtara ayaa goobta ka daabushay waxaana halkaasi ku gurtay gaari tawa dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay weereen isbaaro maleeshiyaad karidida u tilay inta u dhexaysa magaalada baydhaba iyo deegaanka goobguduud buurey waxayna mujaahidiintu weerarkaasi ku dileen hal askari oo murtad ah kaasi oo lagu magacaabi jiray maruub maxamed waxayna ka furteen qorigii uu ku habaysnaa ee dadka uu ku dhexi jiray dhanka gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen bar control oo maleeshiyaad kardida ay ku leeyihiin gudaha degmada beled xaawa oo kamid a gooba cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana jirta khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka mandheer oo kamid ah dhulka muslimiinta ee ku jira gumeysiga saliibiyada kenya waxay mujaahidiintu weerareen ama dayaar culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee degmada carabiya ee gobolka mandheera baktiga waa hal askari oo kufaarta kenyaatiga ah dagaalka intuu socday waxa uu dab xoogan ka kacay gudaha saldhigga allah ayaana ku mahadsan ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinka dambe sii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinayay cadowga allah ee isu soo beestay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu mahadsan walaalkeen maxamuud sheekh axmed ayuu kaasi ahaa dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in xaaladda dalka etoobiya ay tahay mid aan la isku haleyn karin xili dagaalada ay ku sii fidayeen dhul hor leh oo ka tirsan dalkaasi walaalkeen abushaaba ayaa faahfaahinaya warkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in etoobiya ay weli tahay goob aan amni ahayn oo ay xasilooni ka jirin sidaa daraaddeedna uu maraykanku u sii aqoonsanayo inay tahay dal ay ka imaan karaan halisyo ka dhan ah danaha maraykanka aqalka caddi looga arrimiyo maraykanka ayaa war-saxaafadeedkani ku sheegay in maraykanka uu go'aansaday in xaalad deg deg ah ay sii saarnaato dalka etoobiya inta uu xaalka dalka iska beddelayo xaaladda waqooyiga etoobiya ee ku tilmaaman amni darada iyo xasilooni la-aanta islamarkaana halis ku ah amniga dalka etoobiya iyo guud ahaan geeska afrika waxay weli halis aan caadi ahayn ku tahay amniga qaranka maraykanka iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka warka ka soo baxay maraykanka ayaa waxaa lagu yidhi sababta aan soo sheegnay darteed waxaa halkiisa kasii soconaya xaaladda deg deg ah ee lagu soo rogay etoobiya toddoba iyo tobankii sebteembar labada kun kow iyo labaatankii sanadihii ugu dambeeyey dalka etoobiya waxa uu noqday dal ay ka socdaan dagaallo kumnaan qof ay ku le'deen waxaana lumay awooddii dowladda dhexe iyadoo ay ku faafeen maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda xukuumadda adisababa abiy axmed oo horey reer galbeedku ay u siiyeen biladda nabadda wax loogu yeero ayaa noqday dagaal oogex oo ku baadigoobaya danihiisa siyaasadeed go-aanka sii socoshada xaaladda deg deg ah ee qaran ayaa timid maalin uun kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan heshiiskii isdhaafsiga lacagta qaranka u dhexeeya shiinaha iyo etoobiya kaasoo aan weli ka shaqayn bangiyada qaranka shiinaha iyo etoobiya
mahadsanid abusheeba munaasabad lagu daafurayay madaraso cusub oo lagu baranayo tasxiixa iyo taxfiidka qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaada shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed rabeene ee faahfaahinaya munaasabadan oo lagu dahfuraya madarasada xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo tasxiixa ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ka hirgelisay deegaanka tawakal ee ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xafladda furitaanka munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka salaadiinta waalidiin iyo culamaa uddiin kuwaas oo munaasabadda ka jeediyey kelmado dardaaranno ah oo ku aadan sidii loo sii xoojin lahaa barashada kitaabka allah iyo ku dhaqankiisa inta aysan bilaaban kelimaadka mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda waxaa masraxa aayado qur-aan ah ka soo jeediya mid ka mid a ardayda wax ka barata madaarista wilaayadu ay ka hirgelisay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda ku booriyey wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose in ay sii dardargeliyaan madaarista lagu baranayo qur-aanka ee laga hirgelinayo wilaayada annagoo ah deegaanka odayaasha tuulada tabakal oo hoos tagta degmada janaale maanta waxaan nasiib u yeelay in aanu ku faraxsannahay in madarase oo lagu baranayo diinta islaamka aadaan ugu faraxsanaa waana soo dhaweynaynaa waana garab istaaganahay insha allah والبرشا أقون زائد سشه سببتي يان حروي إن شاء الله تعالى أقون والوين كوي والبروي لنكي كدهي كدرجاي maanta waxaan joognaa jiidda jinaale tuulo ku taalla oo tawakal la yidhaahdo waxaa laga fura halkan madaraso annagaa dalbannay dadkii noo soo hirgelshay oo noo keenay waan u mahadcelinaynaa ilmahana waxaan ilaahay ka baryaynaa ilmihii wax ka faa'iida oo qur-aanka ku xifdiya oo ku camal fala ilaahay inuu naga dhigo madarasadan alhuda waa tii afaraad oo laga hirgelinayo deegaanka tawakal oo qiyaastii toddoba kilomitir dhanka galbeed oga beegan xarunta degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo kufaarta uganda ay xoog ku degan yihiin muddada kooban ee aan ku suganahay deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxay wilaayadu ka hirgelisay laba madaraso oo lagu baranayo qur-aanka iyo xifdintiisa culumtiisa iyo tasxiixiisa mid ka mid ah waa madarasadan alhuda ee deegaanka tawakal iyo deegaanka hantiwadaag oo laga furay madarasada ubayibna kacab labada kale ayaa hadda ka furan deegaanada ugunji iyo degwariiri oo iyaguna masaafo aan sidaasi u badnayn u jira degmada janaale oo ay kufaarta afrikaanta duulan gaaleed ku haystaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dagaal adag kula jirta silibiyiinta afrikaanta ah ee duulan gaaleedka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya halka sidoo kale wilaayadu ay sii horumarinayso bulshadeeda ku nool dhulka lagu maamulayo ku dhaqanka shareecada islaamka cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga al'andalus duleedka degmada janaale wilaayada shabeellada hoose mahadsanid rabaani shilal gaari oo sababay khasaare nafeed mid hantiyeed ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah soomaaliya iyo jabuuti walaalkeena cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinaya shilal khasaare kala duwan geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay gobolka mudug iyo magaalada carta ah ee waddanka jabuuti shilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada galkacyo waxaana shilka galay gaari nooca raaxada ah inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale dhanka kale shil xoogan oo khasaare kala duwan geystay ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada carta ah ee waddanka jabuuti ila wareedyo dhanka deegaanka ayaa soo wariyey in shilka gaari uu ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka cartaha iyo caasimadda dalkaasi gaar ahaan halka lagu magacaabo b k soddon ee ku dhow carta shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo mid kale oo nooca baska dadweynaha ah waxaana goobtaasi laga diiwaangeliyey khasaare kala duwan oo dhaawacyo u badan gaadiid ka baxay magaalada cartaha ayaa lasoo sheegay inay soo daabuleen ilaa labaatan qof oo dhaawacyo kala duwan qaba waxaana lasoo wariyey in xaaladiisu daran tahay daraawalkii waday mid ka mid ah gaadiidka isku dhacay mahadsanid cabdulqani kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo mid ka mid a beelaha degaa wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen abueyman kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran dhowaan waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuuma waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee beelaha jiradweyne waxaa ka soo qaybgalay kulankan culimada salaadiinta nabadoonnada iyo dhallinyarada beelaha jareerweyne oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo ay beeshan degto wadatashigan ayaa looga hadlayay qodobo dhowrah oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta dacwada deegaanada ay degto beesha jareerweyne kulanka oo socday muddo saacada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha looga hadlay kulanka misena ay ku ballameen wilaayada iyo beelaha jareerweyne maadaama beesha jareerweyne ay kulansan tahay maanta tashi kadibna aan isku waafaqnay arrimahaas markan waxaa ka mid ah koow in aan isku garab istaagno jihaadka maanta caalamiga ah oo socdo oo loo dagaalamaayo gaali iyo muslimiin jihaadkaasna maanta inaan garab istaagno naf iyo maalba aan ku bixino wajaahiduu fii sabiiliillaah biamwaalikum wa anfusikum in maanta markan jihaadkan aan wahba aan u reebanin oo wax allaala waxay codowgan lagu naafaynaayo in maanta annaga la garab istaagno jihaadkan
suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ahna afayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe oo asna kulanka goobjoog ahaa ayaa ka hadlay kulankan iyo muhiimadda uu lahaa beesha uu hogaamiyo kulankaas marka may ka tashanay nambarka koowaad kitaabkii ilaahay sidii kor lanka qaad lahay oo macnaha lan xoojin lahay iyo ka tashini maygal ka tashinay qaabkii dacwada oo lan horumari lahay sar lanka qaad lahay guri guri tuulo tuulo oo dacwada dadka lan deersin lahay iyo ka tashini isla qaadani arrintaas isla ogolaani may macnaha ee macnaha kulankaas oo kasabahay iska afkasnay in macnaha jihaadka ku socda bariga afrika in beesha macnaha garab istaagto oo naf iyo maalinka bihiido isla qaadan arrintaas may kale isla qaadanay macnaha webigan juba sufila oo marooye webiga macnaha in ilaashino meelaha macnaha webiga oo macnaha oo biyo unka bahaw oo beeraha wax yeelayow in macnaha ilaashino oo macna lungoyne faraha la ilaaliyo arrintaas idna iska kaashino ka dhammaysani ka tashini iyada macnaha arrintaasna isla qaadani may kale isla qaadanay dalaga beeraha dalaga in macnaha beeraha tacbashadiyo kor ina lan qaado si una in iska filanaano ugu dambeynna qeybaha bulshada ee reer jarweyne ayaa isku ballansaday inay naf iyo maal ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika waxaana inta ka ballanqaadaynaa ilaahayna uu markhaati nugu yahay in beelahan jareer weynay dhinacooda islaamka laga soo galaynin maanta haddaan odayaalnahay haddaan culuma nahay reer jareer weyne dhinacooda in islaamka loogu imaanaynin wiilashaynana waxaan u dardaarmaynaa inay kitaabka ilaahay u nusreeyaan kulankan ayaa qayb ka ah kulamada isdabajoogga ah oo bilihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay la qaadanayeen qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad buu mahadsan walaalkan bashir oo kaasi ahaa maamulka koox darda ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in musuq maasuq xoogan oo ka dhex jiro murtadiinta sida ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen marwaan maxamed xilli uu sii xoogaystay musuq maasuqa ka dhex taagan murtadiinta maamulka kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa sheegay in xubno ka tirsan maamulkaasi riddada ah ay ku kaceen musuq maasuqa murtad yuusuf madaalo ah gudoomiyaha maamulka riddada gobolka banaadir ayaa ka dhawaajiyeen gudaha maamulkaasi uu ka jiro musuq maasuq xoogan taasoo ay ku kaceen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxa uu sheegay in maalin walba ay xiraan xubno ka tirsan maamulka riddada ah ee banaadir kuwaasoo musuqay lacagaha baadda ah ay dadka ka soo qaadaan isla markaana ku haminaya in baadda xargaha goosatay ay dadka ka qaadaan ay ka dhistaan daara dhaadheer war suuragal waay qof haddaad canshuur u dirto sidiisaba seef ma wada aha anigu hadda maalin kasta waxaan xiraa dadka qaar waan xiraa oo aad boonad u dhiibaysaa lacaguu qaadaya lacagtuu qaada boonadaas lacagtuu ku qoray iyo lacagtuu qaada farqigaa u dhexeeya un gurigaa gelaaya xabsigaan geeyaa markaan xero muddo kadib waa laga nasaha ayaan haddii la joogo haddana cidda xeraada raadshaa marka wax la xero maalmo waa laga nasanayaa laakiin mararka qaarkood waa iska imaanaysaa nimaa wuxuu joogaa jagboynta joogaa wuxuu rabaa inuu inuu daaro dhisto ka fikiraya maalmo gudood oo ku lacagaysto asagoo ka fikira maaragta maarata midaa waax joogo wuxuu ka fikiraya inuu maalmo kaban ku lacagaysto hadalka murtad madaale ayaa imaanaya xilli maamulkaani gaala raaca ah uu sii kordhiyey dhibaatooyinka xoogan ee uu ka hayo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir kuwaasoo baad nooc walba ah ku soo rogay shacabka dulman ee magaalada muqdisho musuq maasuqa baahsan ee ka dhex jira hay-adaha kala duwan ee kooxda riddada soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay madaxda ugu sarraysa murtadiinta ayaana ah kuwa ugu badan ee dhacaya hantida ummadda soomaaliyeed mahadsanid marwan xamlada irshaad ulubmaha ilaa sabiili rashaad ee si dardarle kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa inoo haya warbixintan maalintii shan iyo labaatanaad waxay lajnada wilaayadu u xil saartay xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ku guda jiraan socdaal ay ku marayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo kulamo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markaan kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan deegaanada burweyne wardheen iyo deegaanka unkuri oo wada hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan dadka deegaanadaasi oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan waxaana soo gaartay xamladii maaragtay irshad umma ilaa sabiil irshaad oo shacaabkeena u ahaa kullukum raaci kullukum mas-uul can raaciyad wax badan ay nagala hadleenen waxyaabihii mamnuucaadka ahay iyo maxaa ku yidhaahdaa wax hore u mamnuucnaa iyo waxadda musadarayba rabaarunaasaameeaa noo timini waxaana ku noolnahay degmada buuweyn halkan hadda kala hadlaya buuweyn waa magare marka dadka nuucyadiisa kala duwan daacsatada nabadoomadii maxaan ku yidhaahdaa haweenkii dadkii culimadii waa fadhiyaal kala duwan aan lagu kulmi waxyaabaha oo mamnuucaadka oo maxaan ku yaha waa sheegeen waxaa kamid ah maaldigaaga saakinka oo maxaan ku yidhahda dhacay hadday yihiin xijaabyada khafiifka iyo hadday yihiin subaalada dadka ku dhaggan boobeylada waaweyn oo maaragtay internetska biisiyada waxaana looga hadlay waxaasaa kamid ahay maasha allah si fiican si fiican aan usoo dhaweyna arrintaas waa dhaqan gelinaya haddaanaan nabaddoonadii beesha waa dhaqan gelinaya oo degmada buugay waxaan joogaa wardhigan raafkasta degmada jalla marka insha allahu aajaha waaye laga joogaa maxaan soo gaarsiiyeen waxyaabo fara badan oo ku saabsan ilaahay kuure diinta ama qari weelo oo macnaha dhaqan geliyo oo shayun kulli saacyaha ilaahay kuurana aad loo adkayn waxyaalaha ilaahay kuure muqaadaraadka eh waxyaalaha ilaahay kuurana musiibanka oo lagaraaci karna laba lagu wadkay ama ina gagaraaci karin bacyaha waxyaalaha ilaahay kuurana muqaadaraadka kaamirada mobeelada awooda kan yarba intaas ay naga ajiriyeen deegaanka unkuraan joognaa oo hoostaga degmada jallabti waxaana soo gaartay xamlada saadi lummati ilaa sabiil risaad shaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raayatihi culumo ducaad iyo nuqudo iyo wax walba macnaha isku socoto oo isku socoto ayaa noo imaatay waxna waa naga reebeen waxna waa na fareen waxyaabaha naga reeba waxaa kamid ah mooboolooyinka oo awalba oo gonaayay oo hadda oo waaweynka gudaha camera waaweynka iyo yararka gudaha camera oo dhan ku shaqeeyay waa naga muqaadiraadka bacaha iyo maraq digaaga iyo waxaas oo dhan ayagana waa la mudnooday marka waa soo dhaweyni boqol kiiba boqol aan soo dhaweyna ma garat waana dhaqangelinaynaa ballankaasaan qaadnay ma garat tan iyo markii wilaayada hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socday nadwaad diini ah dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qeyb ka wada ah xamlada dacwiga ah
aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa warkii subxanimada anageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu